بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة والتي هي بعنوان yowmu aljumcati afdalu ayaami alusbuuc maalinta jumcadu inay tahay toddobada maalmood ee ina soo mara maalinta ugu mudan للشيخ أحمد عبد السلام آدم أحمد إيد والآن نترككم مع الخطبة
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد cibaad allah walaalayaal waxaynu jumcadii hore ka soo hadalnay ka faa'iidaysiga bishan shacbaan ee fadliga iyo wanaagga badan leh waxaa maantana biidni illaahi jalla sha'nuh aynu kelimaad ka tilmaami doonnaa yowmu aljumcati afdalu ayaami alusbuuc maalinta jumcadu inay tahay toddobada maalmood ee ina soo mara maalinta ugu mudan walaalayaal waxaynu hore u soo tilmaannay in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa fadligiisa iyo nicmadiisa ay ka mid tahay in munaasabaad fara badan oo khayri ah iyo mawaasim fara badan in ilaahay inoo jideeyey si dembiga iyo macaasida aynu isaga fudaydinno waxaa munaasabaadkaa joogtada ah ka mid ah ee toddobadii cishaba mar ina soo mara yowmuuljumca laakiin waxa isweyddiin leh mudnaanta yowmkaasi uu leeyahay iyo fadliga maalintaas ma ognahay si aynu uga faa'iidaysanno mise in fara badani waa moogan tahay waxaynu maanta isku baraarujinaynaa mudnaanta iyo fadliga maalintaasi ay leedahay waayo waa munaasabad joogto ah oo wiil kasta mar ina soo marta fahamka aynu fadligeeda fahamnaana waxa uu inoo sababayaa inaynu ka faa'iidaysanno inaan fudaydsan walaalayaal nabiyunaa muxamed calayhi afdalu salaati wasalaam waxa uu yidhi kamaa fii saxiixi muslimin min xadiidi abi hurayra khayru yowmin طalacat calayhi ashamsu yowmu اljumca فيه خلق الله آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة waxau nebigu yidhi calayhi afdalu salaati wasalaam maalin cadeedi u soo baxda waxa ugu mudan oo ugu khayr badan maalinta jumcada fiihi khalaqa allaahu aadam maalintaa jumce dhexdiisa ayaa aabbaheen aadam la abuuray wa fiihi udkhila aljanna maalintaasaa jannada la geliyey wa fiihi ukhrija minhaa maalintaasaa laga soo saaray wa fiihi taquumu saaca maalintaasi ayaanay saacadda qiyaame kici doontaa ama suurtu ay dhici doontaa walaalayaal daalika alyowm waa maalinta fadligaa iyo wanaaggaa leh toddobada maalmood ee ina soo mara maalinta ugu mudan ee ciidda u ihi waa yowmuuljumca marka waa afdalu ayaami alusbuuc waxay culimmadu yidhaahdeen sannadkoo dhan marka uu isku soo wareegana maalinta ugu mudani waa yowmu carafa xagga habeennadana habeennada ugu mudani waa layaali alcashri alawaakhiri min ramadaan waa habeennada tobanka dambe ee bisha ramadaan ayaa xagga habeennadana ugu mudnaan badan walaalayaal idan yowmuuljumca muhimmadda iyo makaanada uu leeyahay waxayna dareensiinayaa arrimaha culculus ee dhexdiisa dhacaya oo ay ka mid tahay yowmualqiyaama saacaddu inay maalin jimce ay dhici doonto walidaalika ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi kamaa fii saxiixi targhiibi wa tarhiibi min xadiidi abi hurayra wma min daabbat ila wahiya tafzacu yowma aljumca ila haadayn haqalayn aljinna wاlins waxa uu nebigeenna suuban yidhi salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh wax arlada dul socda oo ku dul nooli ma jiro ilaa hadduu jirase maalinta jumce waa argagaxsan yahay oo wadnaha ayay farta ku hayaan oo dhegtaa u taagan haqalaynkaa mooyaane waa jinka iyo insiga waxauu nebigu tilmaamay calayhi afdalu salaati wasalaam makhluuqaadka arlada inagula nool dad iyo waxa weeyaan bahaa'im iyo xayawaanaad iyo makhluuqaad kala duwan waxa weeyaan argagax iyo fazac ayay ku jiraan maalinta jumcada oo makhluuq kastaa wuxuu isleeyahay talowma maantay dhacaysaa ilaa jinka iyo insiga mooyaane oon iyagu warwahaynoo moogan oo iyagoo khafladoodaa ku jiruun qiyaamadu ay ka duldhacaysa mooyaane walaalayaal idan yowmuuljumca waa maalin aad iyo aad muhiim u ah oo mudan inaynu ka faa'iidaysanno inu ka fara qabsanno nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiid kale oo saxiixu targhiib wa tarhiib ku sugan waxa uu ku yidhi maa طalacat ishamsu walaa harabat calaa yowmin khayrin min yowmi اljumca hadaana allahu lahu wadalla annaasu canhu faannaasu lanaa fiihi tabac fahwa lana waalyahuud yowmu asabt waalnasaara yowmu alaxad nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi cadeedi umay soo bixin umanay dhicin maalin ka mudan oo ka khayr badan maalintaa jumcada waxauu rasuulku yidhi calayhi afdalu salaati wasalaam hadaana allahu lahu wadalla annaasu canhu ilaahay innaka maalinta jumco waa inagu hanuuniyey ummadihii horena waa ka hallaabeenoo waa ka lumeen oo ummadda nebi muxamed ayaa la waafajiyey oo lagu hagaajiyey maalinta jumcada ummadihii hore iyo yahuudiya nasaarana waa ka lumeen waxau idhi dadku markaa innaka ayay inagu raacsan yihiin oo khayr iyo wanaag oo dhan ay noo daba fadhiyaan jumcada innaka iska leh ayaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam yahuudina waxa ay leeyihiin maalinta sabti kiristanka iyo nasaaraduna maalinta axadda nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi inna fiihi la saacatan laa yuwaafiquhaa mu'minun yusallii yas'alu allaha shay'a ilaa actaahu waxa uu nebigu yidhi maalintaa jumcada waxa ku jirta saacad aanu waafaqayn mu'min tukanaya oo ilaahay wax weyddiisanaya ilaa hadduu waafaqase ilaahay su'aashiisa waa siinayaa walaalayaal waxaa fadaa'isha maalinkani uu leeyahay ka mid ah inay ku jirto saacad saacatulijaaba saacad qofka ilaahay wax su'aala aan su'aashiisa lagu celinayne laga aqbalayo saacatulijaaba culimmadu waxa ay aqwaal fara badan bay ku leeyihiin haddaba saacaddaasi halkay kaga jirtaa jumcada waxaase aqwaasha ugu xoog badan inay tahay bacda alcasri salaada casar wixii ka dambeeya weliba aakhiru saacatin min yowmi aljumca saacaadka maalinta jumcadu ay ka kooban tahay bacda alcasarka weliba saacadda ugu dambaysa ayaa u xoog badan inay ku dhex jirto waxaa markaa ruux kastoo mu'mina munaasab u ah maalintaa jumcada wixii casar ka dambeeya inuu ku dadaalo saacaddaa inuu waafaqo oo dikriga iyo daacaadka iyo ducada iyo baryada alleh uu ku mashquulo waxaa laga yaabaa kurbahaysatay in ilaahay kaga faydo waxaa laga yaabaa dan iyo xaajo u lahaa ilaahay inuu u guduu ku helo inaynu aad iyo aad ugu dadaallo waayo makhluuqaadku inta faraha badan leh baahidooda iyo kurbadooda makhluuq kaley ula cawdaan laakiin inta ilaahay xaggiisa u carartaa waa yar tahay walaalayaal yowmuuljumca waa maalinta khayrkaa iyo wanaaggaa leh waxaa kaloo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam sida xadiidka ku sugan imaamu muslim saxiixiisa uu ku soo saaray abu hurayrana uu warinayo man tawada'a fa axsana alwuduu uma ata aljumca faastamaca wa ansat gufira lahu maa baynahu wa bayna aljumcati alukhraa wa ziyaadati alaaati ayaam waxa uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ruuxa soo weyse qaatee soo weysaysta ee weysadiisa iyo tahaaradiisaana hagaajiya taam yeela si wanaagsan oo dhammaystiran u soo weysaystee u soo tahaaro qaata dabadeed jumcadii yimaada ee fastamaca wa ansad dhagaysta khudbaddii aamuso afkiisana haysta waayo dadka qaarkood ayaa waxaa laga yaabaa asnaa'a alkhudba inay hadal iyo laqwi ku mashquulaan oo khatiibku wuxuu ka hadlayaba aanay dheg jalaq u siin laakiin waxaa hadiga nebigu yahay sala allahu calayhi wasalam iyo waajibka qofka mu'minka a saarani inuu dhegaysto afkiisana haysto waxa uu nebigu yidhi markaa ruuxa soo weyse qaatee weysadiisa hagaajiya dabeed markuu jumcadii yimaadana dhegaysta khudbaddii aamusana gufira lahu maa baynahu wa bayna aljumcati alukhraa waxaa loo dhaafaa wixii dembi ka dhacay jumcadaa iyo jumcada kalee soo socota inta u dhaxaysa ayaa loo dhaafaa wa siyaadata alaaati ayaamin iyo saddex maalmood oo dheeraad ah allahu akbar dalika fadlullaahi yuutiihi man yashaa wallahu waasicun caliim waxa uu nebigu tilmaamay calayhi afdalu salaati wasalaam in ruuxa waxa weeyaan jumcada aadaabteedii isagoo ilaaliyey waayo jumcadu aadaab bay leedahay ruuxu inuu soo maydho soo weyse qaato yacnii cadar iyo udgoon wixii uu helayo uu soo marsado dharkiisa waxa ugu mudan ee ugu wanaagsan u soo xidho dabeed markuu masjidka yimaadana aadaabtii masjidka uu ilaaliyo oo inta khudbadda ka horraysana dikriga ilaahay iyo qiraa'atulqur'aan uu ku mashquulo marka imaamku uu soo galana khudbadda dhegaysigeeda ku mashquula qofka aadaabtaa ilaaliya nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay inuu ka helayo jumcadaasi kafaara dembi dhaaf dunuubtiisii lagaga daadinayo inta jumcadaa iyo ta kale u dhaxaysa iyo weliba saddex maalmood oo siyaada ah walaalayaal waxaa daba aad iyo aad muhiim inoogu ah maadaama jumcadu ay fadligaas iyo makaanada intaa leeg uu nebigeennu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam innakoo khayrka u degdegayna furaska iyo jaaniskaynu haysannana ka faa'iidaysanan oon iska dayacayn maalintaa jumce waa inay summad gaara inoo yeelato waa inay maalmaha kale inooga duwanaato waa in wakhtigeeda camal iyo cibaado aynu ku camirro waa inaynu ku talagallo lixdaa maalmood wixii khaflad iyo dembi iyo macsiyo inaga soo dhacay maalintaasi inay kafaara inoo noqoto laakiin waxaa ayaan darro ah haddii maalintaasi maalmaha kale inooga duwanaan weydo oo iska dhaaf inaynu daacaad iyo dikri kororhsanno eh haddaynu laqwigii iyo lahwigeennii uun halkii ka sii wadno waa ayaan darro aad iyo aad u weyn wa astaqfiru allaha lii walakum الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا ليال جمعadu muhimadda ay leedahay darteed ayaa cidda fudaysatee ka tagta waciid iyo goodi adagi ugu soo arooray oo nebigu sal اllahu عalayhi wasalam waxau yidhi kama fii صaxiixi muslimi min xadiiثi abi hurayra layantahiyanna aqwaam can wadcihim اljumucaat أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين waxau nbigeenna mxamed yidhi صلaوaaت ربي وسلامه عليه لينتهiينa أقوام عن وdعهم الجمعاaت dad way ka joogi doonaanoo way ka hadhi doonaan tegitaanka ay jumcada ka tegayaan dadka qaarkood tegista ay jumcada ka tegayaan way iska dayn doonaan oo jumcada ka tegi maayaana way la iman doonaan aw layakhtimanna allaahu calaa quluubihim ama haddii ay jumcadaa ay ka tegayaan iska dayn waayaan oo ay daa'imaan ilaahay quluubtooda ayuu daboolayaa uma layakuunanna min alghaafiliin dabeed waxay ka mid noqonayaan kuwa moogan ee ilaahay dikrigiisa iyo taacadiisa aan warba u hayn iyo aakhire iyo umuurteeda toona walaalayaal waa waciid iyo goodi adag oo ku socda cid kasta oo jumcada ka tagta oo iska fudaysata jumca ka tegistaas innaka magaalooyinka ilaahay fadligiisa iyo nicmadiisa waxaa ka mid ah in waxa weeyaan sida haalibka ah dee dad ka taga waa la helayaa laakiin sida haalibka ah magaalooyinka jumcada waa lagu ogaa laakiin miyigeenna iyo tuulooyinkeenna marka loo baxo waxaannu indhaha iyaga ku aragnay dad fara badan oo ducaadina ay arkeen dad dhan oo tuulooyin iyo degaanna deggan oo camiran oo xoolahoodii iyo degaankoodii ku deggan oo haddana jumca waxay tahayba aan aqoon oo ka ugu rooni uu yahay ka salaadda keligii tukada iska daa jumca iyo jamaacae waa runtii ayaan darro aad iyo aad u weyn oo dadkeenna haysata gaar ahaan dadka miyada iyo tuulooyinka ee meelaha cilmiga ka fog walaalayaal taasina waa waajib iyo xil innakayna saaran qof waliba deegaankuu ka yimid ama magaaladiisii ama tuuladiisii waxaa laga yaabaa inuu ka warhayo dad arrinta noocaasi ay haysato jumcaba aan aqoon adigoo garanaya cuquubada ka dhalanaysa haddaad ka adkaysatood gaadhsiin weydood u gurman weydo waxa weeyaan aakhiro waxbaa lagaa weydiinayaa taasina waxa weeyaan waa tambiih iyo baraarujin qof kastooo mu'mina munaasab u ah meesha uu garanayo jumco inaan laga oogin iyadoo degaan ay dad ku yihiin in waxa weeyaan loo gurmado oo lagu waaniyo oo loo sheego waayo shacaa'irta islaamkee ugu waaweyn ee dadka calaamad waa islaamnimadoodu dee waa oogista jumcada iyo jamaacada ummad meel deggan oo jumco iyo jamaaca toona aan aqoon oon aadaanku korkooda ka baxayn islaamnimadoodu maxay qiimo leedahay nebigu sala allahu calayhi wasalam mujaahidiinta saxaabada marka uu u diraayo inay duulaan ama dagaal qaadaan way dhegaysan jireen degaanka ama dhulka ay ku duulayaan intaanay ku duulin marka haddii aadaanku ka baxo shacaa'irta islaamka laga oogayo dee way ka joogsan jireen haddii aadaan iyo shacaa'ir alislaam ay ka waayaanna way ku duuli jireen waayo dee ummad islaama oo meel deggan oo shacaa'irulislaam dhexdeeda aan lagu oogayn islaamnimadeedu islaamnimo noqon mayso walaalayaal jumcadu waa maalin aad iyo aad u qiimo badan innakana ay waajib nagu tahay qiimaheedaa inaynu garanno kana faa'iidaysanno nabigu sal allahu alayhi wasalam waxau yidhi kamaa fi saxiixayni min xadiidi abi hurayra man iqtasala yowma aljumcati gusla aljanaabah man iqtasala yowma aljumcati gusla aljanaabah uma raaxa fi saacati اluulaa fakaأnamaa qaraba badanatan waman raaxa fi saacati ahaaniya fakaأnamaa qaraba baqaratan wman raaxa fi saacati ahaaliثa fakaأnamaa qaraba kabshan aqran waman raaxa fi saacati araabica fakaأnamaa qaraba dajaajatan waman raaxa fi saacati alkhaamisa fakaأnamaa qaraba baydatan faإida kharaja alimaam xadarat almalaa'ikatu yastamicuuna adikr nabigu sal اllahu alayhi wasalam xadiidkaa saxiixa ah waxa uu ku tilmaamayaa dadku maalinta jumcada imaatinka ay imanayaan siday u kala fadli iyo abaal iyo ajar badan yihiin maanta innaka ayaan darradayna haysata khatiibku marka uu mimbarka soo fuulo waxaa laga yaabaa masaajidkaoo wax yar fadhiyaan inuu soo galo marka uu mimbarka ka daadegayana waxaa laga yaabaa masaajidkoo buuxa inuu ka dego sababtuna waxa ay tahay yacni dhegaysiga khudbadda la dhegaysanayo ayaa nin walba laga yaabaa gurigiisa inuu markaa ka soo kaco laakiin waxaa laga yaabaa inay nagu yar tahay inta ku baraarugsan talow saacadda ugu horraysa safka hore ma gelaysaa hadday ta hore ku dhaafto ta labaad ta saddexaad ta afraad ta shanaad nebigu sala allahu calayhi wasalam waxauu yidhi ninka maalinta jumcada soo maydha maydhigii janaabada oo kale macnaha sidii maydhiga waajibkaa uu u maydhan jiray oo kale ninka u soo maydha maalintii jumcee u soo dahaaro qaata dabeed masaajidka ku soo kallaha saacadda ugu horraysa mar alle marka waagu barye cadeeddu ay soo baxdo saacadda ugu horraysa maalinta jumcada masaajidkii soo xaadira safka hore ninka sidaa yeelaa faka'annamaa qarraba badanatan waxa uu ka dhigan yahay sidii nin neef geela sadaqa ula baxay nin hal yacnii sadaqadayste oo sadaqa ula baxay ajarkiiyo abaalkuu ka heli lahaa ayaa uu la mid yaho oo ajarkaasoo kale uu helayaa waxaa loogu masalay taas dee ninka neef geela sadaqa u bixiyaa ajar iyo abaal badan buu leeyihi ajarka kaasi uu helayo mid la mida ayuu helayaa ka saacadda ugu horraysa masaajidkii ku soo kallahay maalinta jumcada waxa uu nabigu yidhi sal allahu calayhi wasalam waman raaxa fi saacati aaniyati faka'annamaa qarraba baqaratan saacadda labaad ee taa hore ku xigta qofka masaajidkii yimaadaa waxa uu ka dhigan yahay sidii nin neef lo'ah sac waxa weeyaan sadaqadaystay oo macnaha neef lo'ah ninka sadaqa ula baxay ajarkuu helayey mid la mid ah ayaa uu helayaa waxa uu nebigu yidhi waman raaxa fi saacati aalia ruuxa saacadda saddexaad masaajidkii waxa weeyaan u soo kallahay yimaadaana faka'annamaa qarraba kabshan aqran waxa uu ka dhigan yahay sidii nin sadaqadaystay wan geesa leh yacnii neefka adhiga wanka qof la baxay oo sadaqa u bixiyey ayuu la ajri iyo abaal yahay waman raaxa fi saacati araabica ka saacadda afraad yimaadaana faka'annamaa qarraba dajaajatan waxa uu ka dhigan yahay digaag qof sadaqadaysta xabad digaaga waman raaxa fi saacati alkhaamisa qofka saacadda shanaad yimaadaana faka'annamaa qarraba baydatan xabad beeda qof sadaqa ula baxay ayuu ka dhigan yihi waxay amtiladaa shantii ay u kala horreeyaan siday u kala ajar iyo abaal badan yihiin oo kaa neefka geelaa ugu sarreeya kaa xabadda beedka ah yacnii la midka ah ayaana ugu hooseeya waxa uu nebigu yidhi faidaa kharaja alimaam xadarat almalaa'ikatu yastamicuuna adikra marka uu imaamkii soo baxo khudbadaynayey ee mimbarkii uu soo fuulo si uu u khudbadeeyo xadarat almalaa'ikatu yastamicuuna adikra malaa'igtii masaajidka albaabadiisa taagnayd ee dadka u kala qoraysay siday u soo kala horreeyaan ee nin walba martabadiisa iyo makaanadiisa u qoraysay ee ilaahay shaqadaa u dirtee uu u wakiishay malaa'igtii masaajidka ayay soo fadhiisanayaan iyagoo dikrigaa iyo khudbaddaa dadka mu'miniinta alla dhegaysanaya walaalayaal waxaa addaba runtii ayaan darro ah yacnii in fara badan oo inaga midihi inaanay xataa beedkaa aanay soo gaadhay oo mar alla marka imaamku ina alxamda lilaahi uu yidhaahdo inay u soo dhaqaaqayaan xagga masjidka walaalayaal aad baynu ugu baahannahay gaar ahaan maalmahan fadliga badan leh inaynaan fursaddaa iska dayicine aynu ka faa'iidaysanno waxaa walaalayaal aad iyo aad muhiim inoogu ah in hadafkeennuu noqdo ma aha jumcada soo tukoo keliya maalintaa jumcadu waa maalin dadka mu'miniintii kulankoodaa barakaysan ay isugu sheegayaan arrimaha diintooda iyo wixii ku soo kordhay iyo waxa ay u baahan yihiin ee munaasabaddaa ku habboon waa maalin wax laysku sheego waa inaad ku soo tala gasho khudbaddaasi inaanay ku dhaafin ta hore iyo tan dambe midna waayo dad fara badan ta hore way dhaaftaaye ta dammuun bay soo gaadhaan waa inaad ku tuntunsato ugu yaraan khudbadda inaad la soo kulanto bilow ilaa dhammaad waxaa kaloo munaasaba inaad ku tala gasho fadligaa iyo ajarkaa la tartiibiyee kala horreeya dee inaad qaybtaada ka qaadatoonad ka qadin waayo dee qofka xataa xabaddii beedkayd ay dhaaftay wuxuu noqonayaa qof maalintaa wixii la qaybinayay ka qaday ayuu noqonayaa waxaanaynu ognahay maanta adduunyo haddii meel lagu qaybsanayo sahmiga iyo qaybta ugu horreeya ka hel baad isodhanaysaa labada habeennimo haddii lagula ballamo lagaa waayi maayo kuyuuga iyo halka laga gelaya safka waxaa laga yaabaa inaad ugu horrayso laakiin waxaa aad iyo aad muhiim u ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala fadliga iyo deeqda uu qaybinayo inaynaan ka qadin waayo waxaa iman doonta maalin aynu nafteenna ku calaacali doonno aynu aad ugu canaanan doonno alla fursaddaa maxaad isaga dayacday maad ka faa'iidaysatid maanta weliba furaska aynu haysanno waa furas aad iyo aad u qiimo badan walaalayaal waxaa walaalayaal naftaydiiyo nafihiinna baan ku waaninayaa yowmuuljumca waa maalin qiimo badan oo ilaahay agtiisa qiimo ka leh waa maalin culus waa ayaan darro inay saacadda qiyaama kuu dhacdo adoo gurigaaga jiifa yowma aljumca waxaa habboon adoo ama khudbad dhegaysanaya ama qur-aan akhrisanaya ama ilaahay dikrigiisa iyo ducadiisa ku jira inay kuu dhacdo waayo waa maalinta uu nebigu tilmaamay inay maalin jumcaha dhici doonto saacatulqiyaama marka walaalayaal jumcada sidaynu maanta nahay aynu u dhaanno oo masaajidada aynu ku soo kallahno oo saacaadkaa hore aynu fadliga iyo abaalka ka fara qabsanno walaalayaal waxaa biidni illaahi tacaala maanta masjidkeennan ka jirta salaadda casar kadib muxaadaro ciwaankeedu uu yahay da'yarta dalka iyo dhibaatada tahriibka run ahaantii waxaynu ognahay maalmahan waxaa dawlad iyo shicibba aad loo hadalhayaa oo looga hadlaa in xooggii iyo da'yartii dalku ay dhaqaaqeen laakiin siyaabaha looga hadlaa way kala duwan yihiin dhinac siyaasadeed iyo dhinacyo fara badan siyaabo badan baa xalkeeda loo doonaa laakiin qodobka muhiimkii waxa uu yahay si sharci ah in dawada iyo xalka loo raadiyo waxaan markaa isku dayi doonnaa biidni illaahi jalla sha'nu bal dhibaatadaas aynu shicib iyo dawladba u aqoonsannay inay tahay aafo qaran oo inagu soo degtay bal hadda sharci ahaan iyo diin ahaan inaynu u daweyno biidni illaah rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله الله أكبر الله أكبر